أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaka waa subax khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobada wararka andalus subaxnimadan kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka ridada xasan gurguurta iyo dadka deegaanka ayaa saaka ka socda xaafado ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho kadib markii maleeshiyaadka riddada ay isku dayeen inay boobaan dhulal ku yaalla xaafadahaasi shirkii u socday murtad gurguurta iyo mucaaradka ayaa burburay kadib markii madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka biyadiiday inuu ka laabto qorshaha doorashooyinka uu wado madaxweynaha xukuumadda riddada ee masar ayaa ganafka ku dhuftay qorshaha ay dowladda xabashida etoobiya iyo xarigga uga jari rabto biyo xireenka anlahda isagoona digniin cusub diray maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku nool deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaasi haweenka muslimaadka ee wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ka furan degmada xiindheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan heerkooda waxbarasho wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibin ah kuwaas oo qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qayba ka mid a wilaayadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saakee kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka riddada xasan gurguurta iyo dadka deegaanka ayaa saaka ka socda xaafado ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho kadib markii maleeshiyaadka riddada ay isku dayeen inay boobaan dhulal ku yaalla xaafadahaasi wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladan waxaan goordhow ka waraystay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haye ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir dagaal aad u culus ayaa saakay waxa uu ka socdaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan oo ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho bashir dagaalkani wuxuu u dhexeeyaa maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurte iyo dadka deegaanka ee ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada hodan gaar ahaan xaafadaha loo yaqaano african village iyo barxadda horseed ee ku taalla dhabarka dambe ee tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho bashir dagaalku saakay aroortii hore ayuu bilowday ilaa iyo haatanna waa uu socdaa sida dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay noo xaqiijiyeen dagaalkuna waa mid aad u culus oo laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo waxaa ka qayb qaadanaya gaadiidka dagaalka oo ay wataan maleeshiyaadka murtadiinta ee xasan gurguurte dagaalkani wuxuu yimid oo uu salka ku hayaa bashiirow kadib markii maleeshiyaadka murtadiintu ay isku dayeen in sida ay maalmahanba wadeen in ay boobaan dhul ku yaalla xaafadaha african village iyo dhabarka dambe ee tarabuunka arrintaasina ay ka caroodeen oo ay ka horyimaadeen dadkii deegaanka oo qoryaha soo qaatay dabadeedna saakay dagaal kala horyimid wararka ugu dambeeya ee naga soo gaaraya magaalada muqdisho bashiiro waxay tilmaamayaan in maleeshiyaadka murtadiinta ee xasan gurguurte la jebiyey oo khasaaro xoogan la gaarsiiyey sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in askar looga dilay murtadiinta dagaalkii saakay waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in saraakiil hogaaminaysay maleeshiyaadka murtadiinta ee xasan gurguurte in lagu dhaawacay dagaalkii saakay xabaddu weli waa ay socotaa muuqaalo ku aadan qaabka dagaalka uu u socdo ayaa bashiiro layskula dhex marayaa baraha bulshada iyadoo gaadiidka iyo hubka noocyadiisa kala duwanna la isku adeegsanayo dagaalkana wuxuu saameyn ku yeeshay degmooyinka kaabiga ku haya degmada hodan oo laga dareemayo saameynta dagaalkaasi xaaladuna waa mid aad u kacsan waxaana lagu soo waramayaa goobta dagaalka uu ka socdo bashiiro inay hadda ku sugan yihiin dadka deegaanka oo iska difaacay saakay duulaankii maleeshiyaadka murtadiintu ay soo qaadeen arrintani bashiirow waxay imaanaysaa xili muddadii saddexda sano ah ee uu jooga xasan gurguurte muqdisho uu ka sameeyey dhulboob aan hore loo arag iyadoo dhul fara badanna uu burburiyey qaarna uu boobay balse hadda waxaa muuqanaysa bashiirow in dadka reer muqdisho in ay u istaageen inay markaan qoryaha qaataan oo ay murtad xasan gurguurte iska celiyaan oo dhulkooda ay ka difaacdaan wixii kusoo kordha insha allahu tacaala dagaalada ka socda magaalada muqdisho ee u dhexeeya dadka deegaanka ee degmada hodan iyo maleeshiyaadka murtadiinta waan soo gudbin doonaa biidn illaahi tacaala aad buu mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa haddaba dhegeystayaal wixii warare ku soo kordha dagaalada culus ee ka soconaya xaafadda tarabuunka degmada hodan ee magaalada muqdisho wararkeena soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan insha allahu tacaala shirkii u socday murtad gurguurta iyo mucaaradka ayaa burburay kadib markii madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka biyadiiday inuu ka laabto qorshaha doorashooyinka uu wado walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya kulan shalay dhex maray mucaaradka iyo xasan gurguurte ayaa kusoo dhammaaday fashil kadib markii labada dhinac ay ku kala tageen inay ku heshiiyaan qodobadii laysku hayay oo kulankii shalay oo gabagabo u ahaa kulamo soo socday muddo laba bilood oo xiriir ah ayaa dhinacyada murtadiinta isku fahmi waayeen inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka oo ay isku hayaan murtad gurguurte ayaa ka biyadiiday inuu ka laabto wax kabeddelkii uu ku sameeyey dastuur gaaleedka taasoo keentay in mucaaradka shirka ay isaga baxaan oo uu fashilmo xubnaha mucaaradka ayaa markii ay shirka ka soo baxeen waxay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho iyagoo isku khilaafay dhexdooda inay ka hadlaan inuu burburay wadahadaladii ay la lahaayeen gurguurte arrintaasi ayaa loo sababeynayaa inuu xasan gurguurte mucaaradka ku dhex yeeshay xubno isaga taageersan taasoo keeni karta in mucaaradka laba dhinac u kala jabaan lama oga waxaa xigi doonaa fashilka ku yimid mucaaradka iyo xasan gurguurta kulamadoodii balse waxaa loo badin doonaa in labada dhinac ay isla aadi doonaan dhinaca iyo dagaalka sidii dhacday xilligii farmaajo mahadsanid nuur madaxweynaha xukuumadda riddada ee masar ayaa ganafka ku dhuftay qorshaha ay dowladda xabashida etoobiya ay xarigga uga jarayso biyo xireenka alnahda isagoona dignin cusub diray walaalkeen khaalid xasan ayaa warbixintani faahfaahinaya hogaamiyaha dowladda dabaadhilifka ee masar ayaa mar kale ku celiyey in aysan itoobiya ka ogolaan doonin kashaqaysiinta biyo-xireenka weyn ee ay duldhigtay webiga niil cabdifataax al siisiya oo magaalada alqaahira ee caasimada dalka masar kulan kula qaatay weli musafani madaxweynaha uganda ayaa ganafka ku dhuftay tallaabada ay xabashada itoobiya biyo-xireenka ugu weyn qaaradda afrika kaga dhistay webiga niil al-siisiya oo shir jaraa'id ay wada qabanayeen ayaa yidhi in masar ay ka tagto biyaha webiga niil waxay ka dhigan tahay in aan nolosha malaayiin masaari ah baylah ka dhignay madaxweynaha uganda oo marti u ahaa al-siisi ayaa ku baaqay in hal nabadeed lagu soo dabaalo khilaafaadka baaxadda leh ee biyo-xidhiinka alnahda ee itoobiya ay ka dhistay halka uu kasoo burqado webiga niil hogaamiyaha masar ayaa intaas ku daray in gorgortan ay ka galaan qeybta ay ku leeyihiin biyaha webiga niil ay tahay khiyaano islamarkaana ay dowladaha afrika iyo kuwa reer galbeedka aysan ka aqbalaynin waxaan ka ahayn in itoobiya lagu cadaadiyo kala furfuridda biyo-xireenka alnahda cabdilfataax al-siisi iyo jenaraal al-burhaan oo maamula suudaan ayaa labaduba ganafka ku dhuftay oo iska diiday casuumaada furitaanka biyo-xireenka webiga niil oo u diray aabi axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya mahadsanid khaalid maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku nool deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan dowladan waxay ka socotay muddo laba isbuuca deegaanka koreey oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol qof oo isugu jiray rag iyo dumar beeraley u badan waxaa dowladanna uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ardaydu ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna qayb ka tahay dowraadka uu maktabka u qabanaya bulshada qeybaheeda kala duwan munaasabadii lagu soo xirayay dowladan oo ka dhacday gudaha deegaankaasi waxaa ka qayb galay culummo nabadoonno waxgarad iyo martisharaf kale ugu horeyn sheekh maxamed axmed garaar oo ka mida culummada wilaayaadka islaamiga ayaa kelimad tawciyaa ka jeediyey munaasabadda ilaahay meerhe wa ina jundanaa lahumul khaalibuun ciidankayna yaa adkaadayaan erhe alle subxaana wa tacaala ciidanka ilaahay hanew lan kasto muslunge oo mas-uuliyadiisa islaamnimo dareemay oo haga daafacay koranqaadi baadilkana ku horseeday deedi oo la dagaalami oo aan halgami islaamnimada may wahee weynado yaraado jundullaahi wa magalahaado balaanhaado jundullaahi wa marka maylifaday inay ciidan ilaahay la noqdo meelilku ka aadan yihi muslimiinta lahaninku galan meelas dad liiska hadlayo la nagado la fadee marka ilaahayna lanka dhowaado ikhlaasna dadku haato ilaahay subxaana watacaala wujijegi raalaashiisa ka raadsado reer korrey hadiisan etiin diyaar miingihiidina oo waana miin diyaarsaniidina ini meele isan ka aadantiin muslimiinta lahanku galan
qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo dhankooda ka hadlay munaasabadda ayaa mahadalleh kadib u mahadceliyey maktabkii soo qabanqaabiyey dowladan qiimaha badan ee bulshadu ay ka faa'iidaysatay ikhwa ilaahay subxaana watacaala ya mahadle awalan iwa aakhiranba ilaahay aan mahadnagaan allahaas oo waafajiintiis ka ahaatay ma arne muslumnimadan iyo iimaankan un ilaahayna sii ka ahaatay allahaas aan mahadnagaan tan kale ma aan mahadnagaane dad- dadweynahay iyadoma warabaldaa ka jaraan hoola maamulayaan beerta balku gurow fadaas miskeeda asturow fadaas hoolay sakaryow fadayan orooryow fadayan saas eta ma arne an dhabar adeegini kitaabki bilaawadaano waana dhammaysadaan an dhabar adeegini maylana ma arne jazaakumullahu khayran dadaalina dadaal iskaaya walka galay ma arne anta ayluku ka hirnay kitaabkan layna rareebay hooba dhammaaday mushiteelka geme ay la ernay sadaha talanka dadaalay suku sii doran halanka dadaaloy alhamdulilah madinkorey tamayang mahadyaane ilaahay subxaana watacaala koonkan un roognan abuuradi yaang mahadnagaan Eh, intaas kudu maang mahadnagaane Eh, deegaankuna ti roognan beerong dhatiyo dadki deganaayeen oo baadiid ahayn reer baadiid deganaayeen Eh, iyadoo la leey mo- hillaguna ti roognan moor dhabeed la rajari Eh, biyo idoo dhati on taalna leen ororaw meelka luku doonadaw madush anigu horle adduunyada ka furinyi walaas dhankan dhoo ku laabadeeno sharka inti ku leedahay leen waayne sharkan in dhabar adeeganon fadheedan yel maylana jazaakum allahu khayran dadaalan ilaahay isignasan baraka ilmadan ilaahay san fahansiyaasan leen ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay muddadaasi labada isbuuc ah ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen iyagoona dhanka kale ka mahadceliyey dowladda codsadayna in loo soo celceliyo dowlaadka noocan oo kale ah ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله كم شروط لا إله إلا الله وما هي شروطها ثمانية وهي العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها اثنان وهما النفي والإثبات ما معنى شهادة أن محمد رسول الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنعبده وحده قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم مراتب الدين وما هي؟
مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما معنى لا إله إلا الله؟
معناها لا معبود بحق إلا الله bismillaahi alxamdulilah ilaahay aan ka mahadayaan aan aan ka mahadsanna una oma dhahay ti roogna degmadii weejidla noo xukuma roogna oo ileen aragde ada wal hatu ku horteeno unama dhahay ta dhatiye ninka gobana doorile ninka bina geeka layda nin gobada idayna dhatiye walaa bani aadan guraa wal jinka roorshay kuwaayo fadhaga alla kiisii la guraayna ka helni culummadii inka faylahayti habati idi dhatiya walnii baraaso ilaahayninbi ilaahay anka mahadsigna alxamdulilah inti oo ileen aragdaad intaas niin suu biday waanaha nin qalqaalidiin ilaahay afrinshol lalaalamaa betebi الحمد لله إلهي ما حد اسكولي أنا أولي يا حسين حسين ميلن أو ندقنا بيروكن لاتيو كريا لأره دقمود ويجدا هوسيداس بوردهون لي قيب كترسون إلهي ما حد له ما حد دمانتي إلهي أنسوكو ناتي gaar ahaan mujaahidiintii aan ka mahadin oo ninsheenen diinkan una jaahilku hayna hendhooluku hayna hendhoogayna ilaahay nuuriya iyo hejo haka nuuray ini nuurkan hatana naninku damyana naninsii wada fadaana boqolkiiba boqol Mm, hata ninkoo e ilaahayna waafaji hatana naninka lamaay naninka sadaay fadaan hoob ilaahay era tuman iyo afar maalmood kitaab tarbiyatul islaam leerahay iyo maraatibu diin walayba diinta aas aas dhahaaya ka qaadanay ilaahay mahadleh maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wada dadaallo dheeraad ah oo ku aadan qabashada dowlaadka sharciga ah ee uu u qabanaya bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan haweenka muslimaadka ee wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ka furan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ku saabsan heerkooda waxbarasho mar kale warbixintan waxaa eegaya walaalkeen nuur cali warsame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون waa mid ka mid a gabdhaha tacliinta diineed ka barta markiiska umusalama degmada xiindheere oo aayado qur-aana ku furfuraysay bandhiga waxbarashadooda ku saabsan oo ay soo gudbiyeen sidoo kale qaar ka mid a gabdhaha oo su-aalo iyo jawaabo ku soo bandhigay kitaabka axkaamu tajwiid ayaa laga dareemayay dadaalkooda ku aadan barashada tajwiidka دعاءة القارئ بالاستعاذة والبسملة فكم وجه فيها فيها أربعة أوجه قطع الجميع ووصل بسملة بالصورة ووصل استعادة بالبسملة ووصل الجميع النون ساكنة والتنوين كام حالة لهما لها أربع حالات لهما أربع حالات الإظهار الإضغام الإخفاء الإغلاب ما حد الإظهار لغة واصطلاح أما لغة فهو البيان وأما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة bandhiga ayaa halkiisii kasii socday waxaana mid ka mid a gabdhaha markiiska umusalama halkaasi ay ka laqbaysay mid ka mid ah suuradaha qur-aanka kariimka halkan waxaan ka bilaabayaa suurad qur-aanka kariimka kamida tasfiirkeeda suuradaasoo la yidhaahda masad aayadaheeduna shan waaye tartiibka qur-aanka ay uga jirtana boqol tobani kow waaye waxayna ka hadlayso alla noo sheegay qoys halaagsamay qoyskaasoo habar iyo odo ka koobnaay oo la yidhaahdo odoga abiilahab hooyadana la yidhaahdo umu jamiil isagoo alla noo sheegana layidhi cadaabay gelayaan suuraddiioo bilaabatana waa tan ahaa bismillaah magaca alle ayaan ku bilaabay allii arraxmaan naxariista guud naxariistay arraxiimi midda gaaraan muuminiinta u naxariistay tabbat allow ay hoogto yadaa abiilahabi abiilahab labadiisii gacmood iyo naftiisiiba wa tabba waaba hoogaye maa aqnaa waxaama kama deeqin canhu xaggiisa maaluhu maalkiisii iyo wamaa kasaba wixii ou shaqaystay sayaslaa waa gelaa naaran naar naartaasoo daata lahabin holac u saaxiiba wamra'atuhu haweentiina waa la gelee haweentaasoo xamaalatal xadabi xaabaxambaarid badneed fii jiidaha qoorteeda waxaa ahaaday xablun xarig oo mimasadin liif ka samaysan shacabka ku dhaqana dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa dadaal iyo juhdi dheeraada ku bixiya barashada diinta islaamka halka dadka ku nool magaalooyinka uu cadowga ku sugan yahay oo ku dadaalaana barashada maadiga mahadsanid nuur ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiina oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qayba ka mid a wilaayadaasi saddexdan askari taa'ibiinta oo ka soo baxay safka cadowga allah saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan markii towxiidka loo qabtay kadib ayaa waraysigan la yeelatay idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixiyeen howlihii ay u qabanayeen maleeshiyaadka cadowga iyo sida allah uu toobada u waafujiyey iyo sida loo soo dhoweeyey magacii saddexaad xasan maxamuud cabdilcisu ka tirsan kooxda macmusleyda shinacan maadey oo ah qaybta oo xasan geelow maxaa ka tirsanaa qaybta macmusleyda kuwa oo isbaarada oo weliba kuwa joogtada baabuurta fakatay iyo baabuurta maaragtay wadada taagan iyo kuwa baabuurta lacagta laga soo qaatay oo noola sii hormarinaya quraxsan hiiraan qaybta quraxsan qaybtan kulankii iyo qaybta suuqa qalaha iyo qaybta kastanka kastan madhahana waxaas dadkay ku gaadaan baabuurta meeshka celinaan anagoo afar camal aan noola sii hormari jiray baabuurta wixii ka qaadan laba jibaarkooda kasii qaadi jirn marka lacagtii intoo noola soo sheegay intaas haddaa ka yareen anagaa ku xirmi jirn laba boqol milyan ka qaat haddaan noola labada boqolaa ka qaadayni haddaan noola lahaa saddex boqol ka qaada saddexda boqolaa ka qaadayni aniga afar camale mid hadda aniga isku soo dhacni iyo saddex kaleento ayakana iska raacdiyey oo xabada ku shubay oo dhanka magaalada iga laabatay kan aan soo diliyo qoriga soo qaatay iyo qoriga kaleento liisoo ijaaray oo toban doolar soo maxaa qorigu soo qaad waa la ijaaraa qoraash toban doolar lagu ijaaraa kuwa tugaa jirto toban doolar siinay qaadkooda siinaysaa marka qaadka u qaadaysa ayaga qaadkaasoo ku aqliyin sinaa toban doolar oo tuuraysaa qaadka markaaba u qaadid oo tobanka doolar u tuurtid siyaarkiisa shaaciisa u gadaysaa qoriga adaa iskale maanta udhaha iska wadwadanaya asbaarada amarka nagu soo diray shiinaha na soo diray baabuur oo soo socodsiiyo shacan dhamiilaayo xoolo oo kii wadi aanala soo diray jidka u galananlah waxaa ku suunayay degmada buuq anigoo iska faraxsan oo waxba liima dhihin waxba laguma qiilin ummad aan nabi maxamed ayaa ka mid ahay awrkooleento nimo walaayadeedu waa u maaday farxad badan aa dareemaya ummad oo dhibi jiri aan rabaa hadda inaan ka toboba keeno ummadaas aa iska dhaafo xaaraanta badan aa iska dhaafo ummaddan walaalaheeda siday u shaqaysanayso waa inuu u shaqaysta rabaa maxamed xuseen macalin maxamed labada kun labaatan iyo afarta bishii sideedaad waxaa noogu biiray baladweyne baladowle shan biloodaan tabar soo qaatay waxaan inta marabay wandhays iyo maraykan iyo macalimiin soomaaliya waxaa ka tirsanayay danab shabeellada hoose shabeellada dhexe todobadaan soo qaatay dana si u soo baxeen maye wax dagaala soo gala malaandhigi waxaa igu qasbay markaan arkay inay xaaladda aan ku sugan xaalad fiican ay ahayn saas darteed ilaahi subxana wataala aan toobadkeena ugu soo qalbigii gashtaas aan ugu soo baxay waxaan jooga degmada bu aqablaay liigu soo dhaweeyey si fiican si qurux badan liigu soo dhaweeyey waxaan ugu baaqayaa xaaladaas inay ahayn xaalad fiican gaalnimada ilaahi subxana wataala raalli askeen ka toobadkeenan ay ugu baaqayaa waxay u qorshaysan si amni oo nabad wadankii dalkii in ugu nooladay diintii magacayga waa cabdi cabdillah axmed waxaa isleenahayna calcadaan ugu beeri tababar ma soo marina ma oryaan baabuurta celinaysaa iska noqona ilaah naga soo hanuunida qaarna kasoo tega qaarna weli ilaa hadday daba joogaan qaleyb ma aheene niman oo macawisley la yidhaaho ayakana isbaaro qaadana haween wax habel iyo habel oo shacab ahoo dowlad aan gaarin waa meelba ma aadan aniga ceelcaddaan joogay ceelcaddaan ka galay ceelcaddaan sida u jooga ay walaayada imaaday walaayad way naga bixisana lix bilood baa ka maqnay haddana maanta intaasna walaayada waa iga warqabto telefona uu soo dirayo laha waa soo baxa qori i boosh ma walaheen qori ay ii dhiibeen qorigooduna waa iskiga celi wixii diinib hadday aheen kitaab baan laysku xukumaynin inaan dantayda inaan ka baxay i tusti waxaan ku suganahay buqa qabla si sharaf loo diini ah waxaan ugu baaqayaa ilaahay haygu weynaha soo hanuuniye meeshaa maray allah soo marsay ilaahay idinkii ilaaha soo hanuuni kare alxamdulilah waa danahayda un raacana kitaabka ilaahay wixiisa faran waa dabakaca kuwaas waxay ahaayeen saddexda askari taa'ibiinta ee lagu soo bandhigay magaalada buuqa qable ee wilaayada hiiraan dhegaystayaal warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus xilligan waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu